runtii waxay ahayd arrinta shootinka madaxweyneyaasha maraykanku taariikhya marka dib loo fiiriyo ilaa abraham lincoln dad badanaa la soo shootgareeyey oo ilaa donald reagan donald trump markaa qalay xabaddu dhegtay ka haleeshay waxaana la sheegay inuu ahaayo qof fuulay meel rooftop ah fuulay secretary fiskuna ay ka gaareen oo ay shootgareeyeen kabacdina madaxweynihii meesha laga stageka laga soo waday marka mar kastaba maadaama hubka uu u fudud yahay dadka shacabka ah oo ay haystaan waxaa badanaa badan in ay hoys heli karaan ama fursad haddii ay kalaan dadka magaca kule iyo dadka ama madaxweynaha noqdo ama dadka magaca kulehoo dhan inay shoodgareeyaan kuwo badan hadda marka laga reebo xataa madaxweynaha wa aragtaa maraykanka maalin kasta waxaa ka dhaca violence ka dhacda iyo shooting iyo arrimahaasa ka dhaca marka arrintaasna waxaa keenaysaan isleeyahay fududaynta hubka shacabkii oo hubka haysta laakiin waxaa mucjiso ahayd in ay aad ugu dhoweed meesha laga juudgareeyey madaxweynaha marka hadda laga soo qaaday qofkii la toogtay oo ciidamadaasi sirdoonka ay toogteen aaday ugu dhoweyd marka waxaaba la leeyahay oo dadka waxbanqay leeyihiin way u fududeed xabadda gees martay maahane qoriga ay rideenna ilaa lix boqoloo gaari karaa marka micnaheedu waxaa lamid tahay badbaadadaas ilaah baa badbaadiyey laakiin way u fududeed in la toogto laakiin waxaa mucjisaa in secretaryki ay arki waayeen oo waardiyihii iyo qoladii securityga iyo inay dhaqdhaqaaqaas fahmi waayeen aa runtii mucjiso ahba maadaama meesha madaxweynihii dhammaa imaanayay oo cambaynkiisii ka wadayay waktigii barack obamana xadaynta hubka waa la keenay laakiin kuma uusan guulaysanin marka yumor hubkii uu sii jiro waxaa sii badanaa violencigii waxaa sii badanaa in shootinka u dhacdo sidii ka dhici jirtaba wakti horeeto marka waxaa laga yaabaa inay hadda saamayn ay doorashada ku yeelato oo hubka maadaama dadka haddeeta civilization waa la ilbaxay oo waktigii horeeto lama joogo cabsidii barigii ka horan jirtay ma jirto marka hadda waxaa laga yaabaa in ay weerarka uu sababo in laga hadlo xakamaynta hubka maraykanka laga hadlo maadaama ay u fududaatay oo aan la ilaali karinin qof shacaba oo hubkii maadaama shacabkii dha wad hubaysan yihiin inay si dhuumaalaysiga ku dilaan dadka magaca iyo sumcadda kuleh ama madaxweyne ha noqdo ama ha noqdo dadkii kaleeto oo muhiimka u ah siyaasadda iyo ganacsiga maraykanka